ciise faarax ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada muqdisho waxaana maanta uu ku geeriyooday hoygiisa oo ku yaala degmada hodol dadkii ay ciise faarax isla soo shaqeeyeen ayaa waxaa ka mid ah axmed maxamuud dhicisow oo sheegay inay marxuumka isbarteen kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii allah u naxariisto ciise faarax maxamed oo ahaa qoraa qalin maal ah alla u naxariisto ciise waxaan anigu isbarnaan dhicisooba kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii waxaan ka wada shaqaynay wargeeskii xijigta oktoobar isagoo qoraa u ah anna waxaana daabac waagaasa isbarannay kadib ciise waxaan kala shaqeeyey wargeeskii dadka wargeeskii dalka wargeeskii al umma iyo wargeeska xamar oo anigu aan madeelahaad wado oo maqaalo badan iyo kaalmo iga sii jira ciise allah u naxariisto ciise wuxuu ahaa qoraa macalin wuxuu ahaa haraagii ka haray aqoon-yahanadii tirada badneed dadkii ka haro ku jira ilaah jann hageliyo annagana saa waxnu baray janna alla hageliyo sidoo kale amiin yuusuf khasaaro oo ay ciise faarax ka soo wada shaqeeyeen wargeyskii qaran barays ayaa ka sheekeeyey aqoontii uu u lahaa marxuumka inna lilah wa innaa ilaa raajicuun waxaa goor dhoweyd magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariisto qoraagii weynaa saxafigii weynaa ciise faarax maxamed wuxuu ahaa qorayaasha farakutiriska ah ee dadka soomaaliyeed soo maray xilliyadii kacaanka ilaa iyo dagaaladii sokeeye waxaan isbarnay kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii xilligaas oo aan ka wada shaqay jirnay wargeeskii caanka ahaa ee qaran barays kadibna waxa uu sidoo kale ka mid ahaa qorayaashii wargeeskii xidigta oktoobar ee ka soo bixi jiray kacaankii xilligii kacaanka madbacadda qaranka sidaa darteed halkan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan ehelkiisa iyo qaraabadiisa oo aan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ciise faarax wuxuu ahaa nin wanaagsan nin aada u kaftan badan nin dadka jecel nin welibana wuxuu ku darsaday inuu ahaa bare ka tirsan bahda saxaafadda oo aada looga korsan jiray aqoon fara badan oo looga korsan jiray waayo aragnimadiisa xiliyadii fogaa ee uu soo maray intii uu ku jiray saxaafadda marka waxa uu ahaa nin aada iyo aada u qiimo badan ilaahay jannadii fardows ha ka waraabiyo guddoomiyaha hay-adda iftin foundation cabdulaahi maxamed xasan balaag ayaa ka mid ah wariyaashii ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen ciise faarax runtii wuxuu ka mid ahaa saxaafiyiintii rugcadaaga ahaa ee runtii waddankeena soo maray gaar ahaan saxaafadda aan dhihi karno saxaafadda qoraalka ogaalkayga waxa weeyaan toddobaatan iyo saddexdii ayaan filayaa inuu ka shaqo bilaabay madbacadda qaranka wargeyskii xidigta oktoobar ayuu beej ku lahaa oo weliba arrimaha gudaha ayuu wax ka qori jiray nin aada loogu bartay dhinaca qoraalka ayuu ahaa wax badan oo badan oo runtii ka mid ahaa xilligii burburka kadibna waxaanu ka wada shaqaynay wargeeskii qaran iyo wargeeskii ayaamaha oo uu isna colom ku lahaa oo runtii aada loo xiiseyn jiray qoraaladiisa ilaahay ha u naxariisto dabeecad ahaan hadda nin furfuran oo runtii hadal gaaban oo runtii fikir badan oo ahaa oo erey markaad u sheegtid aan aan deg deg ula boodin oo markiiba inta ka fikiro qoraalka aada erey ka siisid ama mawduuc aad ka siisid runtii markuu kuu soo qoro waxaa aada ula yaabaysaa furnaanshaha maskaxdiisa runtii oo meelaha uu ka eegayo iyo meelaha waxuu ka qoray runtii ma ahayn nin caadiga ma ahayn allaha u naxariisto inta ugu dambeysayna hadda wargeeskii dalka ayuu wax ku qori jiray wax badan ayuu saxaafadda uga tegay qoraaladiisii way raagi doonaan insha allah tacaala allaha u naxariisto saaxiibkan faarax cumar nuur oo ah xogayaha isutagga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesaj ayaa xusay in ciise uu ahaa nin door muuqda ku lahaa saxaafadda soomaaliya ciise faarax waxaan aqinay muddo ilaa siddeetan iyo labadii ilaa u naxariis wuxuu ka mid ahaa ardaydii saxaafadda kuliyadda jaamacadda ummadda ee la foole kooxdii koowaad weliba alla u naxariistay teerara iyo isku xilli ahaayeen marka ciise waxaa lagu yaqiinay nin muxuu aha qoraa ah oo qoraalnimadiisa maaragtay ay aada u heersarayso haddii la tilmaami karo qof saxafi waxawaaye ciisa la dhihi karaa saxafi ahaa inta badan dadku waxay u badan yihiin wariyaasha waxay u badnaan idaacadda laakiin ciise wuxuu ku jiray dadka farakutiriska maaragtay ee qoraalka soomaalida maaragtay wargeysyada ku wanaagsan habka wax qoraalka sida weliba maaragtay ciise waxaa lagu yaqiinay waqtigii dambe xataa burburka ciwaanada asaga uu isticmaalo inay ahaayeen ciwaano maaragtay oo aada dad usoo jiita oo kuu qasbaya inaa maaragtay qoraalkiisa akhrisid maqaalkiisa akhrisid marka ciise wargeeska xdida octoobar oo ka shaqeeyey waxbarashadiisa keliya soomaaliya mahana maaragtay wuxuu tegay talyaaniga luqadaha talyaaniga iyona waa yaqiinay luqada talyaaniga iyo soomaaliga iyo maaragtay carabiga marka ciise ilaahi u naxariisto bulshada wuxuu kaga jiray meel fiican dadka saxaafadda meel fiican oo kaga jiray waxaa la dhihi karaa saaxiibo wanaagsan oo lahaa marka saaxiibadii oo ka baxay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed dadkii qoraalkiisa akhrisan jiray warbaahinta soomaaliyeed kulli dhammaan waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto ciise ugu dambayntii wasiirka wasaaradda warfaafinta daa'uud aways ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta ka tacsiyeeyey geerida marxuumka wuxuuna ammaanay doorkii uu ku lahaa warbaahinta soomaaliya oo muddo dheer uu ku dhex jiray wasiirka ayaa xusay in ciise faarax uu ka mid ahaa tiirarka wargeyska afka dowladda ku hadla iyo wakaaladda wararka ee soona wuxuuna xusay inuu kaalin weyn ka soo qaatay horumarinta saxaafadda dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho